والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray kafaadii iyo sinaanshihii labada qof ee isguursanaya inay sinma siman yihiin ama isu qalmaan waxau sheekhu markaa ina soo yii khisaalulkafaa'ati kafaa'ada iyo sinaanshaha iyo isuqalmidda khisaalkeeda iyo sifooyinka loo fiirinayaa waa salaamatun min alcuyuubi ka badbaadid eebihii uu ka badbaado almuhbitati lilkhiyaari ee khiyaar iyo door sugayey ee haddii labada qof ee isqaba midkood lagu arko ka kale uu khiyaar iyo door yeelanayey waa ka badqabid oo markaa haddii masalan qofku uu waalan yahay ama xarumadan judaamka iyo barasaya ay ku dhacaan kuf u noqon maayo o u qalmi maayo ruuxii dumar ahayna iyadu taa aan qabin war inu insha allahu tacaala baabu lkhiyaar ayaynu ku arki doonaa waxuriyatu lxornimo weeyaan ta labaad noo far raqiiqu kii addoonka ahaa laysa kufan lixuratin gabadh xora kufu ma aha waalcatiiqu kii la xoreeyey laysa kufan lixuratin asliya gabadh asal ahaan iyadu xor u ahayd kufu ma aha wa nasabu nasaba ayaa markaa midna u yahay oo falcajamiyu kii aan carabka ahaynin laysa kufa carabiyatin gabadh caraba kufu ma aha walaa kayru qurashiyin qurayshi midaan ahayna qurayshiyatan gabadh reer quraysheeda kufu ma aha walaa kayru haashimiyin wa mutalabiyin lahumaa markaa labadaa reer haashim gabadh haashimiyada ama mutalabiyada kii aan markaa labadaa qolo ahaynin kufu ma aha walasaxu asaxna waxa weeye ictibaaru nasabi nasabka in la fiirinaya fi lcajami qoladaan carabta ahayn kalcarabi sida carabtii oo kale wa cifatu dhowrsoonaan ayaa ayaa iyaduna mid ah oo falaysa maaha nin faasiqun mid faasiqi kufa cafiifatin ruux dumarahoo dhowrsoon isaguna kufu noqon maayo wa xirfatun xifo iyo shaqo weeyaan khisaalka mid ka midi fa saaxibu xirfatin daniyatin xirfo iyo shaqo hoosaysata kow saaxiibkahi laysa ma ahanin kufa arfaca minhu kufa binta arfaca minhu mid ka xirfo sarreeya inadiisa kufu maaha fa kanaasunkaa dhulka xaala wa xajaamunkaa waxtooba wa xaarisunkaa waardiyaha wa raacinkaa xoola raaca wa qayimu alxamaami iyo kaa xamaamka hayaa laysa kufa binta khayaadin dawaarle inadiisa kufu maaha walaa khayaadun dawaarlana binta taajirin taajir inandii kufu maaha ow bazaazin ama bacadle walaa humaa labadoodaasina binta caalimin wa qaadin caalim iyo qaadin inandiisa kufu ma aha walasaxu asaxna waxa weeye ana alyasaara hodannimada laa yuctabaru inaan iyada la ictibaarinaynin oo aan la fiirinaynin sheekhu adiga khisaalkii iyo xaaladihii loo ictibaarinayay ruuxa dumar ee ninkana laga eegayey ee haddii laga waayo ninku aanu ruuxa dumara kufga u noqonayn ama mid u qalmo ama mid la dhigma ama mid u dhigma aanu noqonaynin shan ayuu markaa inooga sheegay ta lixaadna waa ta la isku galaabsan yahay xagga hoolaha iyo hodannimada markaa wuxuu ina yidhi sheekhu waxuriyatun xornimo ayaa midna ay noqonaysaa oo wa khisaalulkafaa'ati salaamatun weeye wa xuriyatun xornimo weeye mar haddaynu nidhi xornimo faraqiiqu kii addoonka ahaa laysa ma ahaanin kufan mid kufaha oo u dhigma oo u qalma lixuratin gabadh xora kuf uma aha leanna waa lagu ceebayn midda labaad ee xadiidka saxiixa ee bukhaariiyo muslim ee bukhaari uu warinayo haweenaydii bariile la odhan jiray ee uu qabay addoonkii muqiis la odhan jiray markii ay xorowday dee waa tii iskaga carartay ee weliba xadiidka ay ku soo aroortay markaa inuu cabbaas markaa nebigu ku lahaa isagoo markaa daba ordayo ayana ay ka ordayso inuu dhi miyaanad la yeelay cabbaas ow jacaylka oo muqiis bariino jecel yahay ee uu dabeetana nabigu yidhi iskaga noqo markaasaa waxay tidhi yaa rasuulalahi miyaad faraysaa mise waad ii ergeynaysaa macnaha haddaad dee ay farayso ay amar tahay meel aan u dhaafaa ma jira waan ku noqonaya hadday laakiin amarkaaga erge u yahay dee ergada inaan kaa qaatiyo inaanan kaa qaadanin yacni aanay ii taallaa may anigu ergay un baan ahay bay tihi haddaba dankaba liibay tihi iga daa marka yacni ergaan ahay buuhi markaa erge markaa aqbali maaya bay tihi markaa taas ayay u daliishadeen waana inoo iman doona insha allahu taala xadiidku waalcatiiqu kii catiiq ahaa ee la xoreeyey isagu middee la soo xoreeyey oo markaa xornimo yacni addoonnimo soo martunbuu kufu noqonayaaye laysa kuban kufu mu ahaanin lixuratin asliyatin xor ahaan mid ayadu asala oo aan markaa soo marin addoonnimo u noqon maayo kuf waayo waa ka hooseeya wa nasabun nasab ayaa isagana la shardi ayaa isaguna ikhtisaaru kafaa'idinka saddexaad waa nasabkii bimacnaa waa inay ruuxan dumari u nisbo sheeganayso cid markaa ay sharar iyo qiimo ku leedahay marka loo eega cidda uu markaa ninku u nasab sheeganayo oo qoladan carabta la yidhahdaa nasabyada aad iyo laxaad bay ugu faanaan nasabkana waxaa laga fiirinayaa xagga aabbayaasha oo waxay yidhahaan falcajamiyu isku wada daneec wixii aan carab ahayn oo dhami cidduu doonaba ha ahaadee laysa kufa carabiyatin gabadh carab ah kuf uma aha oo waa ka hooseeyaayoo uma qalma bay yidhaahdeen ayagii bay haddana sii kala qaadeen waxay dhaheen walaa hayru qurashiyin midaan quraysh ahaynina ma aha isaguna mid rugmaa qurayshiyatan gabadh reer quraysheed ah walaa hayru haashimiin wa mualabiyin mid aan reer banu haashim iyo reer bani mualib ahaynaa lahumaa reer bani haashim iyo reer bani cabdilmualib yacni kufu maaho hablahooda isaguna uma qalmo ama lama sinna waxaanay markaa arrintaa u daliishadeen inkastoonay dee baabu nikaax aanay waxba ka khusaynin arrin guud unay ahayd xadiid imaamu muslim uu warinayo waasilat bnu asqac laga warinayo nebigu wuxu uhi in allaha istafaa kinaana kinaana ilaahay wuxuu ka doortay min waladi ismaaciil wasafaa min kinaana quraysh reer kinaana quraysh baa ilaahay ka sii doortay wasafaa min qurayshin bani haashim reer qurayshna reer bani haashim buu ka doortay wasafaani min bani haashim anigana reer bani haashim ayuu iga doorto fa ana khiyaarun min khiyaarin min khiyaar sidaas ayaan ahay buu nebigu yidhi iyo qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha quraysh hore mariya oo ha ka hore marina inkastoo markaa arrintaasina imaamu shaafici baa fii musnadii ku warinaya xadiidkuna waa xadiid xasana inkastoo isadee arrinka khilaafadaya xaggaas uu ka hadlayey markaa arrintaa guud ayay markaa u daliishadeen ee markaa si gaara aan markaa nikaaxa aan u tilmaamaynin waana saxu asax waxa weeye ictibaaru nasabi nasab in la ictibaarin fi lcajabi qoladan cajabkeen carabta ahayna nasabkii ayagana waa loo ictibaarinaya kal carabi sidii carabta oo kale oo carabtii ayuunbaa markaa looga qiyaasanayaayo qolyaha cajamkee markaa xilligaa dee islaamnimada soo galay ayay markaa kala saraysiin jireen oo nimanka farisiyiinta ayay ugu saraysiin jireen qolada markaa qibdiyiinta ama israa'iiliyiinta waa ka saraysiin jireen waayo dee nusuus guud oo markaa ammaanaysay un ayuunbay halkan markaa nikaaxana ay ku dabaqeeno sida xadiidka dabaraani mucjamulkabiirka uu ku warinayo walow sanadkii markaa xadiidka la daciifiyey low kaana diinu mucallaqan bisuraya haddii diintu ay sudhnaan lahayd laxaha la tanaawalow rijaalun min faris rag reer farisa ayaa gaari lahaa reer banu israa'iil oo kale ayaguna waxay ka mudan yihin baa layidhi qibdiyiintooda waa ka soo horreeyeen oo ambiyaduna waa kaga badnayd taaniga asaxa ka hor jira wuxuu leeyahay maya lama ictibaarinayo carabta unbaa nasabkan iyo kufaankiisan lagu ibtileeye qolyahan galan ayagu carabta ahayn sidaa ayagu uma ilaaliyaanoo sida carabta kuma aha oo halkaa iskaga mid kama aha wa cifatun midna taafraad waa cifo iyo dhowrsoonaanoo qofku waa inuu xagga diinta uu ku wanaagsan yahay wixii markaa xalaasha aanu ahayne xaaraanta ahana qof markaa ka gaabsaday waa inuu yahay oo mar haddaynu istaanay falaysa faasiqun mid faasiqa oo isagu aan diinta ku dhaqmaynin oo xumaanta isagu samaynaya kuf'u maa laysa kuf'an falaysa faasiqun kufa cafiifatin ruux dumaraho iyadu dhowrsoon ayay kuf isagu noqon maayo waayo waxay u daliisheen aayaadkii qur-aanka ilaahay leeya faman kaana muuminan kaman kaana faasiqan laa yastawuun qofka muuminkahay miyuu la mid yahay ka markaa faasiqa ma sinna azaani laa yankixu ilaa zaaniya zaanigu ma guursado gabadh zaaniyada mooyaane iyo aayadda qur-aanka ilaahay leeya alkhabiisaatu lilkhabiisiina waalkhabiisuuna lilkhabiisaat kuwa xumi ragga xumi dumarka xun bay usoo dumarka xumina ragga xun ayay markaa u sugnaadeen waalayibaatu lilayibiin dumarka wanaagsan ragga wanaagsan bay u sugnaadeen waalayibuuna lilayibaat ragga wanaagsan dumarka wanaagsan ayay u sugnaadeen iyo xadiidka nabigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi laa yankixu zaani lmajluud abu daawuud ayaa warinaya qofka zinaysay ee la jeedlay guursan maayo ilaa milahu mid yacni isaga oo kalaa ayuunbuu guursanayaa markaa taasina waa xirfadiiyo xaggii dhowrsoonidii wa xirfatun midna waa xirfo iyo xagga shaqada oo iyadana kafaa'ada xagga xirfada iyo shaqada qofkana waa laga ilaaliyaa waa laga eegaa waana farsamada iyo sancada qofku uu risiqa ku raadsanayo ee uu markaa ku nool yahay mar hadday sidaa tahay fa saaxibu xirfatin darii'a kii xirfadda markaa hoosaysa ka shaqaysanayey waa waxyaalaha markaa tusinaya inay muraadiisu markaa qofku hoos u dhacday nafdiisuna ay liidato ay hoosayso kaasi laysa maahani kufa arfaca minhu kufa binta arfaca minhu mid ka yacni xirfadiya shaqo sarreeya ilandiisa kufu ma aha uma qalmo waayo waxay leeyihin ilaahay baa yidhi wallahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risq ilaahay baa risqii idinku kala fadilay oo anashku midka idinkaga dhigin qaarkood cisi iyo raaxo ayay ku gaarayaan qaarkoodna dulli iyo mashaqo ayay ku gaarayaan haddaba mar haddaynu saanala dhinay arrintaana waa laga eegayaa fa kannaasu kaa kanaaska ahee dhulka xaare jaadhiwlaha waxajaamun kaa toobinlaha isaguna wax tooba waxaarisun kaa waardiyaha wa raacin iyo kaa markaa xoolo raacaha wa qayimulxamaami iyo kaa markaa xamaamka hayaa laysa ma aha nin kufa binta khayaatin kaa dawaarlaha ah ee isaga xirfadiisu dawaarka tahay irintiisa kufu ma aha walaa khayaadun dawaarlana kufu maaha binta taajirin inan taajir dhalay ow bazaazin ama ow binta bazaazin ama inan bacadla dhalay walaa humaa taajir iyo bazaazna bacadla iyo taajirna uma aha kuf binta caalimin wa binta qaadin ninkii caalimkaa inantiisa iyo kii qaadiga ahaa ee garsoonaha inantiisa kuf uma aha oo dee kuwan ayaa markaa ka xirfo sarreeya ee arrinta markaa carabta ayaana markaa sidaas dee u arkaysay oo ku kala sarraysay bay yidhaahdeen wax nusuus ahoo masalada loo hayaana ma jirto xadiid markaa ay ku tilmaameen duruqdiisa oo dhami daciifo baatila inay toolay waxba ka ansixin ayay markaa daliishadeen oo odhanaya alcarabu akifaw bacdum libacdin carabi qaarkood qaarka kale ku bayin qabiila liqabiila waxayin lixay wa rajulun lirajul ilaa xarik aw xajaan kaa dawaarlaha iyo kaayin isagu markaa wax tooba mooyaane inaan la intooda kale way isu dhigantaa xadiidka markaa darajadiisu sidaa tahay ee duruqdiisoo dhambaadii lagu tilmaamay ayay markaa xujayseenoo masaladan waxba looma hayo carabbaa markaa sidaa isku ceebayn jirtay iyo sidaa u kala sarraysiyaysaa ku faani jirtay mooyaane wax loo hayaa ma jiro xagga nasabka sharafdiisana imaam alkhasaali wuxuu yidhi waxa laga eegaa un saddex arrimood mid weeyaane inuu markaa dee nasabku rasuulullaahi moxamed uu galo xaggaa sharaf buu ka leeyahay mid labaadna waxa weeye u nisbo sheegasho dadka culimada ahee diinta ayo loo nisbo sheeganayo iyaguna halkii culimada halkii ambiyada ayay taagay inuu diinta ilaahay ku ilaaliy iyo dadka salaax iyo wanaagga cabsida ilaahay markaa ku shuuroobay oo loo nisbo sheeganayo wakaana abuubaa saalixan sida ilaahay ba yidhi aabahood ayaa qof wanaagsan ahaa haddaba arrimahaas oo sidaa aynu sheegnay markaa badidoodu aan wax deliila markaa taa cifada iyo taa markaa xorriyadda mooyaane kuwaa kale markaa xagga nasabka iyo xaggan xirfada iyo ayada wax loo hayaayo ma jirto iyo taa salaatu min alcuyuub kale insha allahu tacaala fahamkeeda ayay inoogu iman doontaa imaamu shaafici waa sida markaas uu qaba imaamu maalikna uu la qabee waxau isagu ka ictibaariyey keliya xagga diinta iyo akhlaaqda unbuu ka ictibaariyeen iyagoo markaa deliishanaya xadiidka sheekh albanina xasan uu sanadkiisa ku tilmaamay ee imaamu tirmidi uu wariyey nebigu wuxu uhi idaa khataba ilaykum man tardawna diinu wa khuluqahu hadduu inan idinka doono midaa diindiisa iyo akhlaaqdiisa ka raalli tihiini ama hadduu idin yimaado midaa diindiisa iyo akhlaaqdiisa ka raalli tihiini fasawijuuhu u guuriya ilaa tafcaluu haddaydaan samaynin sidaa takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir dhulka fitno iyo fasaad weyn ayaa iman doona oo marka wax kala la ictibaariyo ee loo diido dadkii istoonayey dee markaa xumaani inay dhexdooda ka dhacdo ayaa la arkaayo fitno iyo fasaad ayaa markaa arrimaha ee ka imanaya taasuunbaa markaa la ictibaarinayaa xagga diinta iyo akhlaaqda ayuunbaa laga ictibaarinayaa inaan markaa waxyaalaha la ictibaarinayno xaggan xirfada iyo xagga nasabkayana dee nusuus badan ayaa ku soo aroortay masele faadima bintu qays oo kale oo reer qurayshiyad ahayd waxay guursatay qusaama binu zayd ayay markaa guursatay oo ninkaa markaas aabihii la xoreeyey ahaa markaa waxa kale oo markaa dee zaynaba bintu jaxshin oo iyadana nebiga markaa ay maabti ahaayeen ayana waxay guursatay zayd ayay guursatay sida qur-aankuba sheegay oo nebiguna markaa dabadeed ayuu guursaday midda labaad nebigu xagga markaa xagga nasabkii inaan la ictibaarinayn bay tusinaysaa waxa kale oo weliba nebigu sala allahu alay wasalam xadiidka waa isna saxiixa yaa bani bayaada qolo markaa reer khasraj ahayd labadii jilibee ansaareed qolo ka tirsanayd reer khasraj oo bani bayaada la odhan jiray ankixuu abalhindi wankixuu ilayhi buuli ninka abalhindi la yidhaahdo oo marka hore nin la xoreeyeyna ahaa mar labaadna markaa nin xaja ama hotooye ahaa wuxuu hi u guuriya hadduu inal idinka doono idinkuna ka guursada buuhi hablihiisa markaa saa daraaddeed ayaan markaa loo ictibaarinayno waxa keliya sharcigu markaa ictibaarinaya ay tahay xagga diinta iyo akhlaaqda u weeye ta markaa sugan ee lagu ictibaarinaya qolyahan inagu runtii aynu dee aynu qabaa'ilkan markaa la haybsooco dee arrimahani arrimo iyaga u gaara maaha ee waa arrimo markaa dee dadkii kaleba ay la wadaagaanoo hadday markaa dee dhulxaani tahay iyo hadday markaa toobin tahay iyo hadday markaa xaraam tahay dee dad badan baa la wadaaga marka haddii dee xirfo waxa lagu markaa guurkooda lagu diidaya ay tahay dee dadka la xirfadahay markaa waynay ka guursadaan nin baa maalin aada u kafdamaya beeraha ka tirsan wuxuu yidhi war haddaa berigii horena tidhaahdeen waa xirfad xun bay leeyihin niman kale oo sidaa hablaha noogu diideen dee maanta qaar badan baa shaqadii noogu yimi oo shaqada yadii hayee dee kuwaanu kala guursana buui bal kuwa shaqada yada iska daayey iska daayey laakiin kuwa kale aanu kala guursana buui marka waxay markaa iyagu gaar u leeyihiin ma ahe waa kuwan xataa kuwii kale ay sii kala sarraysiinayeen haddaynu markaa qowl ka raacno ee dawaarlihii iyo la kala sarraysiinayo taajirkii iyo bacaldii iyo dawaarlihii la kala sarraysiinayo aynu arkayno markaa fuqadu sayna hadii taa la raaco halkanu markaa ani jirnimada ama xoolo jirnimada markaa xirfooyinka liita uu markaa ka tiriyey dee shaal baa ku suganoo waaba shaqadii ambiyadu ay arrinkooda ka bilaabi jireen ayay haydo markaa halkaa waa lagu bushiyo shaqo xun maaha baa la yidhi inkastoo la yidhi dee hadday ambiyada shaqo wanaagsan u ahayd dadka kale inay markaa ku noqoto shaqo liidata ma diidayso oo masele waxqorid la-aantu nabigeena mucjisay u ahayd dadka kale laakiin cajzi bay ku noqonaysaa iyo markaa ceeb bay ku noqonaysaa waxaa kaloo sheekhu uhi wala soxo analyasaara hodannimadii laa yuctabaru ayada xagga kafaa'ada loo ictibaarin maayo maxaa yeelay xooluhu waa wax la helo haddana si caamar fudud iskaga baxa oo waxaad arkaysaa nin aan maanta waxba haynin oo berito haddana maalqabeena nin maanta maalqabeena oy wixiiba ka baxeen oo haddana iska lugaynaya ayaad arkaysaa oo isagu wax joogta ah ma aha wax runtii lagu faano oo dadka markaa wax kala garanaya ay ku faanaanna ma ahe waa halkan yare markaa iska tegaya ee aan daa'imaynin weeye sidaas ayay markaas yidhaahdeen o asaxu waa sidaa taaniga markaa asaxa ka horteeda wuxuu leeya waa la ictibaarinayaa oo weliba waxa loo ictibaarinayaana ninkani dee inuu hayo ruuxa dumara meherkeedii iyo nafaqadeedii inuu heli karaya arrin laga maarmaana weeye kii aan markaa labadaa heli karaynin dee ruuxa dumari waa ku dhib mudanaysaayo kuf uma noqonayo waxaana dee inoo iman doonta hadduu nafaqadeeda kari waayo ama meherkeedii waa aan waktigaa lahayn ee mucajal yani aan wakti muajalan loo salaynin hadduu markaa kari waayo inay markaa fasaq markaa ay ka codsan kartana way inoo iman doontaa kitaabu nafaqa insha allahu tacala inoogu iman doontaa iyo xadiidkii imaamu muslim iyo asxaabu sunan ay welinayeene ruuxii dumar ahaydee la tashatay ee labada nin kala tashatay ee tiri abuljahmi iyo mucaawiya ay doonay dee wuxuu yidhi ninka abuljahmi la yidhaahdaa fala yadacu lcasa can caatiqihi ninkaasi usha degta kama dhigo oo waa nin socdaal badano tukujoog ama waa nin dumarka dila amaa mucaawiyatu fa sucluku laa maala lahu ninkaasina laba isku dhaca ma hayee ha ku khatalmin buu yidhi welibana waxau adraaci leeyahay kaas ayaa markaa daliil ahaan iyo naqli ahaanba xoog badan waxaa markaa la ictibaarinayaa intaasun inay kafaa'ada yihiin ayaa markaa ay ku tegeen laakiin waxyaalo kale ayaa hadhay oo ma loo fiirinayaa oo ma loo ictibaarinaya kafaamisa looma ictibaarinayo oo ay leeyihiin looma ictibaarinayo laakiin wanaagsan waxaa ka mid a xagga da'da oo waxay leeyihiin markaasi rawiyaanu saxiix yeelayo odaygii inantii yarayd kufu noqon maayo ee waa inay labada qof ee isguursanayaan da ahaan waa inay isku dhow yihiin laakiin waxay kuwa kalena leeyihiin ma aha yani kafaa'adii ma aha laakiin way wanaagsan tahay ninku yani ruux dumarahoo aada uga yar inaanu guursanini waa arrin laga maarmaana waayo markaa isla jaanqaadi kari maayaan isku baahina ma aha saa daraaddeed ayaa laga rooyahay maalin baa waxaa dhacday oday baa inan yar buu qabayo markaasuu noo keenay dabeetana inantii hadal waxay ku soo ururisay isagana waa aragtaan anna way aragtaan bay timi waa oday weyn iyo inan yar ayaduna waxa laga dhowriye labaatan jir ahay isna waxaa laga yaba inuu toddobaatan jir ahaa waxaa tii sheekhyaalow isna waa aragtaan anna way aragtaan dabeetana in laga mido adu kabdamaa wuxuu yidhi intuu maga odaygii magaciisii sheegay buui jumci naga socon waayo maxaynu hebenow yeelnaa markaasuu yii warqadeeday naga sii bui hadda warqadeedaadaynu qor buu yidhi markaa isku baahi maaho isku dareen maaho iskuba markaa taa markaa waa laga wanaagsanya waxa kaloo markaa iyana ay tilmaameen dee qof bilaa aqoona iyo qof markaa aqoon leh iyaguna culimada qaar baani ku fisu maaha ruux dumar ahoo dee aqoon leh iyo qof markaa aan midhba aqoono lahayn ayagana kufisu noqon maayaan oo inuu ninku yani ka aqoon sarreeya ma ruuxa dumar hadday ka aqoon sarrayso noloshu markaa way dheelinaysaayo aad iyo laxaad markaa u toosi mayso inay waxyaalo badan labada qof ay isguursanaya iskaga dhow dhow yihiin ayaa markaa muhiima si aan markaa noloshoodu aanay isugu dhicin oona isu qaban waayin wa ana bacd alkhisaali warasa waxa way ana bacd alkhisaali laa yuqaabalu la qaabilin maayo bibacdin barhka kale walaysa lahu uma sugnaanin taswiiju ibnihi sagiir inankiisii yaraa inuu u guriyo ama tara addoon wakalaam ciibatan mid ceebaysan inuu guriyaana ma banaana cala almadhabi haddaan qabno wayajuuzu waxa bannaan man laa tukaafiyu mid aan u dhigmaynin bibaaqi lkhisaali arrimaha kale khisaalka baaqigoodii mid aan ugu dhigmaynin inuu guriya waa bannaan yahay bilaa saxiaasa haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay walasax ana bacda alkhisaal khisaalkan iyo sifooyinkan iyo xaalooyinkan kafaa'ada loo ictibaarinayey laa yuqaabalu ana bacda alkhisaali barhkood laa yuqaabalu bibacdi barhka kale lama qaabiliyo oo naqsi iyo fadiilo layskuma kabo masalan gabadho hadday xor tahay bay leeyihiin oo laakiin cajamiyad ay tahay oo aanay carab ahayn yacni kuf uma noqonayo mid addoonahoo isagu carabiga u noqon maayo oo tanna markaa dee xornimo ayay wadatahay oo khislo saraa cajamiyadana markaa naaqus ku ah kanna raqiiqana ayaa nusaan ku ah carabinimaduna markaa waxay ku tahay sifo sare ruux dumaroo markaa carabihii ka nabadgashay oo markaa iyadu iska hoosaysaana mid ceebaysanoo markaa nasa fiican leh ayadana kufu noqon maayo sidaas la isugu kabi maayo la isugu qaabilin maayo walaysa lahu aabbihi uma sugnaanin taswiiju ibnihi saqiiri inankiisa yar amatan addoon inuu u guuriyo waayo addoon marka la guursanaya inuu qofku sina kudhiciddeed ka baqdo ayaa shardiga ilmaha yarna sina looga baqi maayo wakadaa macibatun mid ceebaysan ceebihii markaa khiyaarka sugaya sida barasiya wixii la mid ahaana u guurin maayo cala almadhabi haddaan qabanno wayajuusu aabihii waxaa bannaan inuu guuriyo inankii yaraa man laa tukaafi'u mid aan ugu qalmaynin bibaaqi lkhisaali khisooyinkii kale ee muctabarada ahayd xagga nasabkii iyo xaggii xirfada iyo midaan markaas ugu dhigmaynin inuu guriyo wuu leeyihi faslun haadakani faasilun mid kala saaraya weeya wixii aynu horaynu soo haynay iyo hadalka inoo soo socdaa waa qofka maxjuuru calayhiga la yidhaahdo ee la xayiray ee xayiran guurintiisii oo markaa kii waalaa iyo kii yaraa iyo kii safiiha ahaa iyo kii addoonka ahaa iyo kii mufliska ahaa waa shantaasu guurkoodii kaga hadlaya midi waa kii waalaa midna waa kii yaraa midna waa kii maxjuurun caleyhi bisafi safiihnimo loo sharay midna waa kii maxjuurun caleyhi bifalastin caydnimo loo sharay iyo addoonkii maxjuurkanuu ka hadlayaa waa shantaa laa yuzawaju majnuunun sagiirun loo guurin maayo wakadaa kabiirun kii weynaana loo guurin maayo ilaa lixajatin baahi mooyaane oo fawaaxidatan mid ayaa loo guurin walahu waxa u sugnaayay taswiiju sagiirin caaqilin mid yaroo caqliga in loo guuriyo agtaro wax ka badan min waaxidatin hal dumara wayuzawiju lmajnuunata tawaare waxa guurin abun aw jaddun aabba ama awow in dahara maslaxatun hadday maslaxa daahirto walaa tushtaradu lxaajatu baahi lama shardiyo wa sababa waxaa isku mid ah sagiiratun tii yarayd wa kabiiratun tii weyneyd sayibun tii carmarkaahayd wa bikrun iyo tii iran tahayd fain lam yakun abun aw jaddun haddaanu jirin lam tusawaj bisikariha inta yartii la guurin maayo ee fain baraqad hadday qaan gaadho zawajaha suldaanu baa guurin fila saxi haddaan qabanno lilxaajati buu u gurin laa limaslaxatin u gurin maayo fila saxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu laa yuzawaju majnuunun kii waalaa loo guurin maayo innagu qofku hadduu waasho silsiladun baynu ku xidhnaayo markaa meelun baynu kaga dhagsiinaa laakiin diintu markaa waxay in guur lagu dayi karo oo dee qofkii qof noloshii ka qayb qaadan karayo oo meelo badan lagu dayi karayo inuu yahay bay markaa inoo tilmaamaysaa diintu markaa wuxuu leeyahy laa yuzawaju loo guurin maayo majnuunun mid waalan oo sagiirun yar isaga waxba loo guuriya mar hadduu waalan yahay yar yahayna dee baahi markaa uma qaba qaangaabka dabeyna xaaladiisa lama ogaa wakadaa waxaan loo guurayna kabiirun mid weyn isa loo guurin maayo ilaa lixaajatin baahi guurkii uu qabo macnaha waxaa la arkaya markaa isagoo dee dumarkii daba wareegaya ama ka sheekaynaya ama dee waxaa la yidhiba hadduu guursado waa bogsanayaaba kaa xaajada iyo baahidaasi hadday jirto waa loo guurin oo waanay bannaan tahay dee in loo guuriyo isagoo waalan oo la garanayo laakiin in laysu muuseeya unbaa la ogolan saynu soo sheegnayoo isagoo yurub laga soo muday oo caanaha iyo biyaha isku daraya intay loo soo xidho dee markaa shirka la keeno hola ilaahidan baa loo guurinaya taasaan bannaanayn laakiin isagoo waalida lagu ogyahay oo loogu baleerayo waa loo guurin karaa walow taswiiju sagiirin markaa fawaaxidatan mid ayaa markaa loo guurin fawaaxidatan buu yusawijhu labu abuu guriyayaa wogiya suldaanku ama fawaaxidatun baa yatasawajuha wuu guursanayaa walow waxa u sugnaaday weligii aabbihii iyo awowgii taswiiju sagiirin caaqilin mid yaroo caqli leh agtara min waaxidatin mid wax ka badan in loo guuriyo ayaa bannaan oo kii yaraade hadduu xoolo iska leeyahay madiinaba yahayba kama sooqaa soomaaliduba way tidhaahdaa dhowr dumaraha loo guuriyo ayay yidhaahdaan markaa waa loo guurin karaa mar hadduu xoolana iska haysto caqlina leeyahay laba dumar iyo saddexba waa loo guurin karaa leanno guurintiisu waa maslaxa maslaxda hadday taa keento waa la guuri wayusawiju lmajnuunata tii waa layd waxa guurinaya abun aw jaddun aabba ayaa gurin ama awow leannu markaa xaalad ay gaari doonto oo inan lagu weydiin dee lama garanayo aabbaha iyo awowguna wilaayatul ijbaar bay lahaayeen oo inantii inay dirqiyaan ayay lahaayeen waase goorma marka la guurinayaa waa in daharad maslaxatun hadday maslaxa ku jirto guurinteeda walaa tushtaradu lxaajatu xaajo markaa ayada waxba shardi maahee maslaxa markaa haddii dee cid ku guursanaysa kollay meher iyo nafaqay ka helaysaaye yacni waxa guurinaya aabbaheed ama awogeed baa guurinaya wa sababa waxaa isku mida guurinteeda sagiiratun tii yarayd wa kabiiratun tii weyneyd tayibun tii cadmarkayd wa bikrun tii inanta ahayd ayaa isku mid ah xagga inay aabba iyo awow guurinayaan fain lam yakun haddaanu usugnaanin tawaalan abun aw jadun lam tusawaj fii sikarihaa intan yartay lama gurinayo waayo cid ijbaar iyo qasab markaa lahoon laabiya uu hayni ma jirto xaajana hadda ay qabtaana ma jirto ee fain balaqad hadday qaangaadho sawaja asuldaanu fil asaxi asax haddaan qabanno suldaanka ama yacni qaadiga suldaanka waxaa laga wadaa un cidda hawshaa ama kii guud ee muslimiinta u wada sarreeyey ama cidda markaa hawsha xil saaran ayaa suldaanka laga wadaya ayaa gurinaya taaniga asaxa korteeda wuxuu leeyahy ma kii qariibkaha lafdiis waa gurinaya oo suldaanka idankiisa ayuu ku gurinaya lilxaajati baahi ay markaa nikaax iyo guur u qabta ayuunbuu ku gurin laa limaslaxatin maslaxa iyo markaa dan ku guurin maayo fil asaxi haddaan qabra taanigu wuxuu leeyahy si aabiyi awowgii ayuunbuu la mid noqonaya waman xujira calayhi qofkan la xayiro bisafahin safiihnimo loo xayiro laa yastaqilu la keli oobi maaya binikaaxin guur bal yankixu waa ku guursanayaa biidni ahlihi ahlkiisa idankiisa ayuu ku guursan biidni weliyi ow yaqbalu lahu lweliyu ama weliga ayaa u aqbalaya ee fain adina low hadduu weligu idmo wacayana imra'atan ruux dumarana wacayin idhaa taa guurso lam yankix hayrahaa kayrkeed guursan maayo wayankixuhaa taana wuxuu ku guursan bimahlilmihli ayuu guursan ow aqalla ama wax ka yar dumarka la midkaa meherkooda fain saada haddii uu intaa ka kordhiyo falmashhuuru mashhuur waxa weeye sixatu nikaaxi bimehri lmithli mehru mathaal inta ka noqonaysa min almusamaa waxa la magacaabay ayuu ku ansaxayaa walow qaala hadduu yidhaha ankix bialbin ku guurso walam yucayin imra'atan aan u cayimin nakaxa bilaqali ka yar min alfin iyo wamahri mithliha buu ku guursan ee walow atlaqa lidna hadduu idanka iska idlaaqo falasaxu sixatuhu weeye wayankixu bimahri lmithli ayuu ku guursan man taliiqu bihi mid isaga markaa u cunamaysaa ee fain qabila lahu weliyuhu hadduu weligiisi markaa u aqbalo u aqbalayo ushuruda idnu bada shardiga fi lasaxi wayaqbalu bimahri lmithli ayuu ku aqbalaya faaqalo wax ka yar ee fain saada hadduu oferiyana saxa nikaaxu bimahri lmithli wa fii qowlina yabtulu waa burayaa waxau sheekhu leeyahay halaa kii walaabuu inooga soo baxay kii labaadoo markaa halkana maxjuur caleyhi bisafa ayuu inooga gelayaa wuxuu leeyahay sheekhu waman xujira qofka la xayiray calayhi korkiisa xisan baa loo xayiray oo xayiraad baa la saaray waana taan soo tilmaannay dee dadka maca baabulxajri waynu soo marnayoo qofku hadduu hantiyo laba qaybood bay u qaybsamayaanoo qaarna dantoodaan loo xayirayay qaarna dan cid kala leedahay ka yar iyo ka waalan iyo kan safiiha ay hantidiisa aan hagaajisan karaynin dantoodaa loo xayirayaa waa in laga mamnuuca hantooda inay ku tasarufaan ilaa inay yar haddii lagu sii daayo ama qof waalan hantidiisa haddii lagu sii daayo wuu baabi'in kadalik kan safiiha ee dee waxba qaadiisi aan iskaga dhammaynaya taana haddii lagu sii daayo isaguna wuu baabi'in markii taa la waayey waxaynu arkaynaa dad fara badan oo inta lagu sii daayay hantidoodii dabeetana baabi'iyey oo boqolaal guri kaga soo baxay muddo yaroo kooban baynu arkaynaa iyagu ceeb ma leh waxba ma hagaajsan karayaana waa dad dhiman laakiin ciddii u xayiri lahayd ee u qaban lahayd ayaan jirin waxaan ogay magaalada cayrab yidhi nin baa naga safiiha waana dhaqaanaa ninka ninkii waxay yidhahdeen hantidii waanu qaybsannay intaanu qaybsanno qof walba wixiisii loo cayimay baanu qoraal ka samaynay inaanu wuxuu iibiyo iyo wuxuu ka qabtaa toona jirin masaaribdiis iyo kiladiis carruurtiisu waxay cunayaan iyo isagu wuxuu markaa ka dhiganayo nolol maalmeedkiisu baanu ka siinay wuxuu iibin karo iyo wax kalu farsamayn karaa toona ma jiro hantidiisii way u dhistaan wax badan bay uga dhigeen kaasoo kale way u ilaashamaysaa kuwa markaa boqolaal guri ka soo baxayna waa la arkayaa waayo waa midaan markaa isagu ismaamuli karayn in la xayira bay ahayd oo maxkamaddu ay xayirto oo la yidhaahdo hebel waa xayiran yahay waxaynu maqalnay baloorhkaasaa la xayiray iyo gurigaasaa la xayiray idaacaddaa laga sheegi lahaa la odhan laha hebel hebel waa la xayiray wuxuu iibin karo iyo wuxuu iibsan kara midna ma jiro dad iyo ogaada baa la odhan lahaa sida baroodhadaba baa maxkamaddu ay u xayirayaan markaa wuxuu leeyahy waman xujira calayhi bisafahin ka safihnimo loo xajiriyo ee xoolihiisii markaa baabi'iya ama isagoo safiihaba qaangaana safiihu muhmal baa la yidhaahdaa laa yastaqilu binikaaxin guur la kaloobi maayo dee xoolihiisaba wuxuu ku dhammaynayaa qarashkee guurku ku dhammaynaya rumaantu mid kale guursana haddana mid kale guursano wixiiba waxalgala inuu guurka ka soo baxo bal yankiixu biidni ahlihi biidni weliyihi weligiisa inankiisa unbuu ku guursan karaa waayo isagu waa qof mukalaf oo qaangaaro caqli leh cibaadadiisuna waa iska saxiix waxa loo xayira in xoolihiisaa loo ilaalinaya markaa waa mar hadday waxna wax qarashkii xoolo keenaya yahay waa in uu weligiisu ee u idma macnaha waa saxiixiisa keligii waxba saxiix may waa lala saxiixayaa weeye waa teegga markaa lagu wada qoraya laleeya laba qof baa wada saxiixaya wixiisii waa lala saxiixayaa weeye keligii ma saxiixi karayo aw yaqbalu lahu lweliyu ama weliga ayaa u aqbalayo guurka lafdiisa hadduu guur u baahdo weligaa usoo guurinoo gabadhana markaa usoo aqbalayo laakiin inankiisa waa inuu haystaa weliguna leanna waa cor mukalaf oo saxiixulcibaaraho inankiisuna uu muctabar yahay waa inuuda ka qaataa haddaba fa in aadina lahu hadduu weligiisa u idmo guur wacayana imra'atan ruux dumara waxay inuu idhaha taa guurso lam yankix hayraha mid kale guursan maayo leannahu inankiibaa taa ku gaabano mid kale haboo la mid ahaata ama ha u dhigante tu kale u tallaabi malayo wa yankixuha taana wuxuu ku guursan bimahri lmithli dumarka la midka ah meherkooda mehermasaalkooda ayuu ku guursanayaa ee ka badin maayo aw aqala ama wax ka yar hadduu meherkii mehermasaalka wax ka yar uu ku guursadana dee khayrun buu kordhiyey fain zaada hadduu ka kordhiyo meherka dumarka la midkaa falmashhuuru qowlka mashhuurkahi waxa weeye sixatu nikaaxi nikaaxaasi inuu ansaxayo leannahu khalalku waa xagga sadaaqa oo nikaaxa markaa waxba fasaad u keeni maayo taanigu oo qowl markaa mukharaj ahina wuxuu leeyahay may waa baatila mukhaalafa ayaa meeshii jirta mar haddaan nidhi mashhuurkii guurkii waa ansaxayaa muxuu ku ansaxayaa bimahri lmithli biqadri mahri lmithli meerumasaalka qadarkiisa min almusamaa wax la magacaabay ee uu magacaabayo ruuxa dumara ku guursaday mehermasaalka inta ka noqonaysu ku ansaxayaa oo masalan kaba soo qaad mehermasaalkii waa kun waxaanu meher uga dhigay kun iyo shan boqol markaa falasaxu sixatu nikaaxi bimahri mithli min almusamaa inta la magacaabay boqol iyo kontonka mehermasaalka qadarkiisa oo kuna ayuu ku ansaxayaa guurka walow qaala hadduu yidhaahdo weligii inkix guursa bialfin kun ku guursa buuhi walam yucayin imra'atan ruux dumarana uma cayimin nakaxa wuxuu ku guursan bilaqali inta yar bilaqali ka yar min alfin kun iyo wa mahra miliha hadduu kun geni ka yaryahay mehermasaalka wuu ku guursan hadduu mehermasaalku ka yar yahay masalan shan boqol oo kale yahayna mehermasaalka ayuu ku guursan leanno idanka weliga in laga ziyaadiyo ama meher meherka ruuxan dumara meher misligaa laga kordhiyaa waa mamnuuc bay markaa noqonaysaa walow atlaqal idna hadduu idanka iska idlaaqo ilaada ruux dumara guurso ruux dumarana uma cayimin qadar meherna uma cayinin falasaxu ansax waa weye sixatuhu hortu kaasi inuu ansaxayo waa ansaxayo hortu idankaasi tani wuxuu leeyahay ma ansaxayo waa in meher iyo ruux dumaraba loo cayimaa wayankixu waxaanu ku guursan haddaynu ka hore ku soconno bimahri lmithli dumarka ruuxan dumar u guursaday la midkaa mehermasaalkooda ayuu ku guursan iyo wax ka yar wayankixu bimahri lmithli wuxuu ku guursan man taliiqu bihi mid markaa isaga u cunaanta oo u dhiganta ayuu guursanay mid ka sarraysa guursan maayo fain qabila lahu waliyuhu hadduu qofka safiiha ah weligiisu u aqbalo guurkii ushurida idnuhu waxaa la shardiyaa weligeenu inuu idan hayso oo safiihu u idmo ushurida idnuhu ay safiihi waa inuu idmaa weliga fila saxi haddaan qabano oo u yidhaahdaa iisoo aqbal leanna waa qof hor oo mukalaf oo idankiisaa laga maarmaana taanigu wuxuu leeyahay shardi ma aha idankiisu shardi ma aha oo nikaaxu waa min maslaxatii weligunbaa maslaxadiisa u ilaalinaya waxba idan ka qaadan maayo wayaqbalu wa inamaa yaqbalu weligu wuxuu ku aqbalayaa ruux dumarahoo u cunantaa bimahri lmithli mehermahaal dumarka la midkaa meherkoodoo kale fa aqala iyo wax ka yar fa in saada weligii hadduu ka kordhiyo mehermasaalkii saxa nikaaxu waa ansaxayaa bimahrilmithli ayuu ku ansaxayaa ziyaadada iyo tadheeraadkiina waa dhacaysaayo dee tabaruc buu ku sameeyey wa fii qowlin yardulu qowlo wuxuu leeyahy waabuu burayaaba guurkaasi wuu burayaa walow nakaxa safiyu kii safiiha bilaa idnin hadduu ku guursado fa baatilun baatil weeye ee fain wadi'a haddii uu markaa u taga ruuxii dumar ahaa lam yalzamhu shay-un waxba ku laasiimayaan wa qiila waxaa lihi mahru mithlin mahru mathaal ayaa ku waajibaya wa qiila waxaa lihi aqalu mutamawalin inta ugu yar ee la maalaysto ayaa markaa ku waajibaysa waman xujira calayhi lifarasin ka isaga caydow loo xayiray yasixu nikaaxuhu nikaaxiisu waa ansaxayaa wa mu'anu nikaaxi guurka kharashkiisuna fii kasbihi buu ahaaday laa fii maa macahu waxaanuu hayo qarashka laga bixin maayo waxau sheekhu leeyahay walow nakaxa safiihu kaa safiihay hadduu guursado bilaa idnin isagoon weligiisi u idmin ayuu iskii guursaday fa baatilun guurkiisaasi baatil iyo waxba kama jiraan ayuu markaa noqonayaa isagoo iib iyo iibsi la keliyoobay ayuu markaa kala mid noqonayaa taasi waa mid ee fa in wadi'a ruuxii dumar ahaa haddii uu tago mucaamalo la yeesho isagoo guurkanuu sameeyana aynu dhi waa baatil lam yalzamhu shay-un waxba horta ku waajibi maayaan xad laguma lahoo dee shubha meeshii jirta hadday halkaa ilmo ku dhashana ilmahaasi waa haleelayaa shayga meherka ah isaga meherkii meher ku yeelan mayso dee ninkani waa ninkaa xayiran ruuxan dumarina ayaday ahayd markaa inay iska hubiso oo ninkan ay iska baadho ayay ahayd oo ayada ayaa markaa haana gobolfal ku samaysay bay loodhan meherno kuma leh qiil baa wuxuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi mahru mili yajibu yalzamhu mahru mil mahru mahaal baa ku waajibayo ruuxan dumari mar haddii aanay ogeyn mahru mahaal meesha ha soo galo oo ruu dumarka la midkaa meherkooda hala siiya maadaama uu la mucaamalooday oo waxay leeyihiin dee mucaamalada noocaasi waa inay laba miduu noqotaa dee mid cuquubada waa inay noqotaay oo zina waa inay noqotaay inay xadkii yeerataa ama dee waa inay markaa xoola yeelataay oo meher iyo wixii la midkaa ay yeelataa markaa mehermasaalka ayay yeelanaysaa baydan wa qiila waxa la aqala mutamawalin wax la maalaysto ka ugu yar unbaa la siino si markaa aan loo odhanin khaali buu ka yahay markaas adduunyo waa in waxoogay un markaa la siiyaa la maalaysto waman xujira calayhi qofka la xayiro bifarasin isaga caydhow hantida uu hayo iyo qarashka lagu yeeshay daynta lagu yeeshay baa kaa badatay qofka waa la xayiraa waxaana laga xayiraa acyaana maaliya xoolahanuu hayaa laga xayiraa waxaana loo xayiraa dadkan daynta kule dantooda iyo masaxadoodaa loo xayiraa waana loo qaybiyaayo intii ay ka gaadho ayaa loogu qaybiyaa haddaba isaga kaa mar haddii sidaa loo xayiray caydowga yasixu nikaaxu isaga guurkiisu horta waa ansaxayaayo dee dimadiisi iyo cibaaradiisuba waa caadi laakiin waa mu'aanu nikaaxi qarashkan yacni guurkan uu guursanayo qarashkiisa ee dee meherkii iyo nafaqadii iyo wixii ka horreeyeyba lihi fii kasbihi wuxuu shaqadiisii aanaysaayo isaga wuxuu kasbaday intii la xajiriyey iyo guurka kadib ee wuxuu isagu shaqaysaa bay noqonaysaa laa fiimaa macahu xoolihii uu hayey ee laga xayiray qarashku noqon maayo lianna xoolahan laga xayiray dad baa eeganaya oo xaqoodii uu ku tacalluqayoo waxba kuma laha wa nikaaxu cabdin addoon markaa waxaynu ka soo baxnay kii waalaa iyo kii safiiha ahaa iyo kii mufliska ahaa baynu ka soo baxnay iyo kii yaraa wa nikaaxu cabdin addoon guurkii bilaa idni sayidihi aanuu idmin baatilun weeye wa biidnihina saxiixun weeye walow itlaaqulidni idanka inuu idlaaqaabuu leeyahy walow taqyidu inuu ku xidhaabu leey biimra'atin aw qabiilatin aw beledin walaa yacdilu kana weecan maayo amaa kii adina fiih u idmay waladharu adal waxa weeye annahu laysa lisayidi sayidka uma sugnanin ijmaalu cabdi cala nikaaxi inuu ku dirqiyo wala cagsu sidaa cagsigiina ayadana ma jirto waxau sheekhu leeyahay wa nikaaxu cabdin addoon guursigii bilaa idni sayidihi sayidkiisii iyo kii lahaayoon u idmin baatilun baatil ayuu guurkaasi noqonayaa waya xadiidkii ay warinayaan markaas abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo xadiidkaasoo sanadkiisuna xasanka u ahaa nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi ayuma cabdin ama ayu mamluukin tazawaja bikayri idni sayidihi addoonka soo gudaha sayidkiisa oonu idmi fahuwa caahirun daani buu noqonayaa ayuu yidhi wa biidnihi sayidku hadduu idmana saxiixun saxiix buu noqonayaa markaa oo gurigiisaasi waa saxiix walow sayidkana waxa usanaa itlaaqul idni addoonkiisa inuu idanka u fasaxayo guurka inuu idlaaqaa buu le yidhaahdo soo guurso walow taqyiduhu biimra'atin aw qabiilatin aw beladin inuu ku qaydana waa leeyahay ruux dumara udhaa taa guurso ama qabiiladaa ka guurso aw beladin ama beledkaa ka guurso inuu yidhaahdu ku qaydaana waa u sugan tahay leannu shaygu hadduu mudlaqnimo ku ansaxo muqayadnimona waa ku ansaxaa walaa yacdilu ka weecan maayo camaa adina fiihi camaa adina lahu fiihi wuxuu u idmayna ka weecan maayo halkuu mariyey un waynu maraa waladharu adeer waxa weeyaan laysa lisayidi sayidka umay sugnaanin ijbaaru cabdihi addoonkiisa inuu ku dirqiyo cala nikaaxi guur ma laha oo sayidku kuma dirqin karo leannu mar haddaanu hadhowta ka furi karaynin oo aanu isagu ka furi karaynin waxaanu hadhowta ka furi karaynin inuu ku dirqiyo xaquma leh midda labaad dee guurkani addoonka dee waxbuu saarayaa markaa lagu ijbaarmaya si kitaabada oo kale muqaabilu adharku wuxuu leeyahay maya inuu dirqiyaabu leeyahay si addoonta oo kale walaa cagsuhu cagsigiina ayadana ma jiro addoonku ma dirqin kara sayidkiisa guur yacni hadduu yidhaahdo ii guuri qasabkuma aha guurintaasi ayana waa adhar haddaan qabanno leanno yani dee fawaa'idiisii iyo wixii markaa isuga faaidsan lahaa ayuu markaa kasoo dhexgelayaa guurkani taanigu wuxuu leeyahay maya waa lagu dirqirayaa leannahu si aanu fujuur iyo xumaan u gelinin addoonku isagoo u shaqaynaya inuu u guuriya hadduu codso waajib bay ku noqonaysaa walow waxa u sugnaaday berigaa hore dee addoommuhu wax badan oo dee sayla saylada xoolaha oo kale dee sayladuna bay ahaayeen markii dee gaal iyo islaam loo dirinayey markaa saa daraaddeed baa fiqiga addoonku baab kasta oo markaa fuqahadu ay ka hadlayaan wuu u soo gelayaa iminka dee intii daba muslimun baa la isugu dhiibo muslimun baa istila waxaa markaa islaynaya iyo waxaa colaad iyo waxaa taagan waa muslim laysku diray oo laba muslima laynayo ay gaalada laynaysa weeye jihaadkiina markaa meesha waa laga saaray dee gaalada lagu soo qabsanaye ay addoomaa ku noqonayeen walow waxau soo ijbaaru amati addoontiisa inuu dirqiyaabuu leeyo guur ku dirqiyo biayi sifatin sifaday doontaba ha ku sugnaatee fa in dalabda hadday doonto lam yalzamu taswiijuha ku waajibi maayo waqiila waxaa in xarumad calayhi hadday xaaraan ka tahay lazimahu waa ku waajibayaa wa idaa zawajaha markuu guuriyana fala saxo annahu bilmilki buu ku guurin laa bilwilaayati wilaayo ku guurin maayo oo fa yusawiju muslimun baa ama tow addoontiisii alkaafira ee gaalada ahayd guurin wafaasiqun baa guurin wa mukaatabun baa guurin walaa yusawiju waliyu waliyun cabda sabiyin sabi addoonkii u guurin maayo wa yusawiju amatow waa guurinayaa fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay walow ijbaaru amatihi addoontiisa inuu ku dirqiyo ayuu leeyahay sayidkii guurkii leanno markaa dee mahar iyo awlaad iyo wax badan baa laga helayaa biayi sifatin gaala sifaday doontaba addoontaa ku socoto ama inana haata ama carabna haata ama hayalaata ama awelaata ama caqli hala haato say doontaba ha aatee fa in dalaba hadday sayidkii ka dalabtay inuu guuriyo lam yalzamu taswiijuha inuu guuriyaa waajib ku noqon mayso maxaa yeelay dee isagay markaas addoon u ahaydoo dee hadduu doono iibsanaya hadduu doono markaa guurkaasi markaa wuu ka nuqsaaminaya waqiila waxala in xarumat calayhi hadday isaga ka xaaraan tahay oo taxriim mu'abad oo nasab ama ridax ama musaaro midun ay markaa xaaraan kaga tahay oo isagu aanu la mucaamalo kale aanu icfaafinaynin lasiba inuu u guuriyo ayaa markaa waajib ku noqonaysaa oo aanu markaa daacadin mardaanu isagina la mucaamalo kale cid kalena aanu ka cadinin wa idaa zawajaha marka uu haddaba guuriyo markuu bimacnaa guurinayo falasaxu annahu bilmilki wuxuu ku guurinayaa lahaanshaha laa bilwilaayati wilaaye iyaynu weli u yahay ku guurin maayo yacni labadaana khilaafkoodu yacni samarada khilaafkaasi wuxuu ka soo baxayaa masaa'ilkan inoo soo socdaa asaxu isaga muqaabil asaxu leeyahy wilaayaduu ku guurinayaa ee milkii ku guurin maayo haddaba haddaan sidaan idhaahno fa yusawijhu muslimun baa amatahu lkaafira addoontiisii gaalada ahayd ayuu guurin oo muxuu guuriyaa milki iyo lahaanshu ku guurinayaa laakiin haddaynu idhaahno wilaayo ayuu ku guurinayaa haddaynu nidhaahno muslimku gabadh gaalada weli uma aha oo halaa ku guurin maayo wa faasiqun faasiq ayaa guurinaya addoontiisii hadday oo milkii buu ku guuraya isaga ayaa leh faasiq iyo hayru faasiqina milkiga waa u siman yihiin haddaynu se wilaaye ayuu ku guurinayaan idhaahno dee wilaaye fisqigu wilaayada wuu salbiyaa wuu ka qaadaa wilaayada oo markaa taa u guurin maayo wa mukaatabun mukaatab ayaa gurin kitaabatan saxiixatan addoonkii layidhi intaa haddaad keento xor baad tahay dee hadduu markaa wixii uu rogrogayo markaa ka soo saarayo xoolaha hadduu addoon soo iibsado u yeesho isaguna waa guurin oo waa la keliyoobayaa yamaya sayidka ayaa markaas u idmaya haddii kale oo aynu idhaahno markaa wilaaye ayuu ku guurinayaa dee mukaatab markaa wilaayadeeda ma lahoo ku guurin maayo oo riqigana markaa u diidaya wilaayadiis hortaagaya walaa yusawiju ma guurinayo weliyun weli ma guurinayo cabda sabiyin sabi addoonkii u guurin maayo ilmo yaroo sabiyaba addoon leh weligiisu ama aabihii ama awowgii ahi ilmihiisa yar u guurin maayo maxaa yeelay dee isagu u adegay u shaqaynayo hadduu guriyana shaqadiisii wixiisi baa ka baydhaya wa yusawiju amatu addoontiisii weligii sabigu aabaya awamidkood amatu amata sabiyi sabiga addoontiisii wuu guurin fila saxi haddaan qabanno haddii qibdayo markaa dheefi meesha ay ugu jirto taanigu wuxuu leeyahay maya ma guurinayo baabu maa yaxrumu min annikaaxi waxa u baab yahay wixii xaaraan noqonayay ee guurka ahaa ama man yaxrumu min annikaaxi man yaxrumu nikaaxuunna wuxuu ka hadlayaa dumarkii guurkoodu uu xaaraan tahay ee ninku inuu guursado aanay u bannaanayn ayuu halkan sheekhu inoogaga hadlayaa baabu maa yaxrumu wixii xaaraan noqonaya min annikaaxi guurkii xaaraanta ahaa guurkii xaaraanta noqonayay ayuu u baab yahay markaa guurka xaaraanta ahina mid waa mu'abado weligiiba markaa guur xaaloobaya maaha midna waa hayru mu'abado waa mid markaa aan isagu weligiiba ahayne wakti leh oo intay markaa wax jiraan ama xaaladisi tahay ayuunbu markaa xaaraan yahay kan mu'abadkaahi saddex meelood ayuu ka yimaadaa qaraabo waa ka yimaadaa ridaac iyo nugmo iyo naaswadajaqidna waa ka yimaadaa musaaharo iyo xididnimona waa ka yimaadaa markaa laba daabid ayay markaa sameeyaalay ku sheegaan marka ay dumarka nasabka iyo ridaaca markaa ku xaaraan noqonaya ay ka hadlayaan laba daabid bay idhahdaan mar waxay yidhaahdaan taxrumu nisaa'u lqaraaba dumarka qaraabadoo dhammi waa xaaraan guurkoodu ilaa man dakhala taxta waladi alcumuumati oo waladi alkhuulati wixii abti ama edda ay dhashay mooyaane yacni xagga eeddada iyo adeerka ama habaryartii abtiga wixii soo galay mooyaane dumarka intooda kale waa xaaraan dumarka qaraabada kaas ayay weliba ammaanaano yidhaahdaan ibn mansuur albaqdaadiyi baa lahoo yacni waa uu ka kooban yahay waanu ka raajixsan yahay ka labaadna waxay yidhahdaan yaxrumu abu isxaaq alisraaiili baa la yaxrumu cala rajuli usuluhu wa fusuluhu wa fusulu awalu usuulihi waaslu wa awalu faslin min kulli aslin bacda alasli alawal waa mid dheer kale oo waxay yidhahdeen waxa ka xaaraana usuuluhu waa usuushiisii usuushu waa hooyooyinkii wa fusuuluhu iyo wasaladiisii iyo laamihii markaa isaga ka kacayoo waa habnihiisii wa fusuulu awali lusuul usuusha awalkooda kuwii ayana kasii fasila kasii socmay waa walaanihii iyo hablihii ay walaalahaayeen iyo hablihi adeerka u ahaa ama hablo abtiga u ahaa wa awalu faslin min kulli aslin bacda alasli alawal iyo fasliga ugu horeeya asal kasta ka ahaaday asalka hore dabadi halkaana edooyinka iyo habaryaraha ayaa soo gala adigu waa wax iska adag waxaa ka wanaagsan qaabkan ay ku tiriyaan baa ka wanaagsan wuxu uhi tacrumu waxaa xaaraantinimoobaysaa alummahaatu hooyooyinkii wa kullu man haweenay dhammaanteed waladadka ku dhashay oo waladad dhashay man waladaka ku dhalay fahiya ummuka waa hooyadaa walbanaatu hablihii ayaa xaaraana u dhalay wa kullu man mid dhammaanteed waladtahaa aad dhashay oo waladta aad dhashay man waladahaa ka dhalay fa bintuka inantaadi weeyi qultu waxaani nawowi haddaan ahay waalmakhluuqatu min zinaahu tii zinadiisa laga abuuray taxilu lahu inuu guursado xalaal bay u tahay wayaxrumu cala almar'ati ruuxa dumara waxaa ka xaaraana waladuha min zinan ilmaha ay zina ku dhashay ayada waa ka xaaraan laakiin ninku inantuu zina ku dhalay xaaraan kama aha wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu taxrumu lummahaat waxaa ninka ka xaaraana hooyooyinkii inuu guursado waayo ilaahay baa yidhi xurimat calaykum ummahaatikum hooyooyinkiin baa laydinka xaaraantinimeeyey haddaba hooya waa tee wuxuu yidhi hooyada markaad doonayso wa kullu man waladadka haweenay ka soo ku dhashay oo caloosheeda aad ka soo baxday hooyadaada horta runtaa weeye oo waladad ama dhashay man waladaka qofka ku dhalay qofka ku dhalay ama aabba ha ahaado ama hooyo ha ahaado ciddaa ku dhashay cidda sii dhashayna fahiya ummuka iyana waa hooyadaa waa ayeydiina iyana waxay noqonaysaa ayeydaadii hooyo iyo ayeydeydii aabbona waa hooyo walbanaatu ka labaadna waa hablihii uu dhalay oo maxay ayana noqonaysaa kullu man waladtaha waa mid kastoo dashay adigu oo dhan biyahaaga ka soo baxday waa inantaadii dhab tahay oo waladta man waladaha ama ka dhalay